Dadka Soomaaliyeed ayaa inta badan waayadan dambe waxa ay si aad ah u isticmaalaan gaaska cuntada lagu karsado kaas oo meesha ka saaray isticmaalkii badnaa ee dhuxusha laga sameeya dhirta oo nabaad guur ba'an u geysan jirtay. Bulshada Soomaaliyeed ayaana in muddo ah lagula talinayay inay isticmaalaan gaaska cuntada lagu karsado si deegaanka nabaadguurka looga badbaadiyo. Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Maamulka Jubbaland ayaa guud ahaan bulshada ku nool deegaanada maamulkaasi waxa ugu baaqay in la kordhiyo isticmaalka gaaska cunada lagu karsado si loo badbaadiyo dhirta laga dhigo dhuxusha deegaankana uu badqab u noqdo.
waxaa kaloo khatar ah oo xilligan oo kale laga rabaa dadka ay adeegsada gaaska waxa lagu karsado cuntada lagu kariyo oo taxadir badan u baahan khatar badanna samayn kara Een, waxaa la rabaa inay ka taxadiraan gabdhaha ku karinaya iyo ragga wixii cun- bahal gaaskaa isticmaala xilliga dabaysha oo xilligan oo kale la joogo stagekii ay markii hore isticmaali jireen wax lagu karin jiray gaaska in hoos looga dhigo si looga taxadiro in aanu dab ka kicin qof kasta oo isticmaalaya gaaskaasna waxaa laga rabaa inta makiinadaasi u shidan tahay ee uu cunto karsanayo in uusan ka duldhaqaaqin makiinadaas soomaalida gabdhaha soomaaliyeed waxay yaqaanaan intay makiinada shidaan raashin saaraan bannaanka inay dhar ula baxdo dhar ku dhaqanayso iyadoo aan ka warqabin makiinadii ay dabka saartay waxa ay la iman karto saameyna dabayl yari hadday ku dhufato oo bahashan ee, ee, meesha uu dabkaasi ka hurayo keliya dabayshu gaadho wuxuu samaynayaa qarax qaraxaan waxba ka harin oo ka badbaadin reero badan oo soomaaliyeedna dhibaatadaasaa gaadhay oo khasaarahaasaa soo gaadhay
adeegsiga gaaska waxauu yareeyaa isticmaalka dhuxusha haddana waxaa jirta khatar ku gadaaman isticmaalka gaaska taas oo ah inuu dhaliyo dab ka kaca guriga taas oo sababi kara khasaare nafeed iyo mid hantiyeed in badanna waxa ay ka dhacday deegaano ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland iyadoona wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimiladana ay sheegeen in dadku ay taxadar badan ay ka muujiyaan khasaaraha uu geysto gaaska cuntada lagu karsado